iyadoo dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey kulanno albaabada u xidhan yihiin warbaahintuna debadda ka joogta ee ay uga socdeen xarunta golaha guurtida somalilan shirguddoonka labada gole ee wakiilada iyo guurtida ayaa markii ugu horraysay labada guddoomiye ee labada gole ee guurtida iyo wakiilada saleebaan maxamuud aadan iyo yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon waxaay si kooban ula hadleen warbaahinta kadib markii maanta ay ka soo baxeen shir albaabada u xidhnaa oo uga socday guddoomiyaha golaha guurtida xafiiskiisa guddoomiyaha golaha wakiilada yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon ayaa si kooban u tilmaamay inay dhammaysteen kala duwanaanshahoodii ama khilaafkoodii labada gol ahaan
waxaa halkan taagan saaad u aragtaan aniyo guddoomiyihii golaha guursiga ama odaygii baarlamaanka halkan waxaa kaloo nala jooga xildhibaanadii xildhibaano ka soo shaqeeyey oo ka soo wada hadlay sidii loo dhammaystiri lahaa waxyaalihii xoogaha iyadii laysku maandhaafsanaa ee beryahan baa golayaasha dhex yiilay waxaan kaloo salaamayaa jamhuuriyadda somalilan dadweynaheeda oo beryahanba laga yaaba inay dhegta u taagayeen waxaa naga soo bixi doona waxaanu idiin sheegaynaa in golayaashu si wanaagsan u shaqeeyeen arrimaha iska afgarteen isafgarad laga gaadhay hawshuna ay dhan tahay intaa kadibna guddoomiyaha golaha guurtida somalilan ayaa isaguna tilmaamay in kala duwanaanshaha labada gole hawlihii u dhexeeyey ay dhammaysteen arrimahaasuna sidaa odayguba yidhi isafgarad iyo wanaag bay noogu dhammaaday ilaahay waxaan ku ducaynaynaa ilaahay inuu sida roon ina waafajiyo mar walba inuu ina hago ina hago danaheedna inagu hago isagoo inoo dul qaadanaya walba ina abuuray danaheennana inuu inagu hago marka ilaahay dalka iyo dadkaba haynoo nimceeyo haynoo barakeeyo howlaheennana aynu iyo shacabweyna aynu sidaa niyadsabidaa iyo isagbarashadaa inaynu howlaheenna qaran ahaanba ku qabsanno waa mahadsanti khilaafka ay hadda ka heshiiyeen guddoonka labada aqal ee guurtida iyo wakiilada ayaa ka dambeeyey ama ka dhashay xeerarkii doorashooyinka somalilan ee dhowaan loo gudbiyey madaxweynaha somalilan kaas oo golaha guurtida guddoomiyahooduna uu warqad madaxtooyada u qoray uu ku sheegayo in xeerkaasi aanu dhammaysanin jaranjarooyinkii sharci dejinta sidaa darteedna loo soo celiyo iyadoo madaxweynaha somalilanna uu ku celiyey golaha guurtida taasoo shirguddoonka golaha wakiiladuna ay ku tilmaameen sharci darro khadar maxamed cakulle v o a hargeysa